maamulka iskuulka alfa ee beledweyne ayaa shaqo abuur u sameeyey ku dhowaad kow iyo toban macalin kuwaasi oo markii hore shaqo la-aan ahaa dhalinyaradan ayaa ardayda iskuulkaasi bara maadooyin kala duwan waxaana lagu soo xushay aqoontooda ustaad khayr cabdulaahi maamulaha iskuulka alfa ayaa rediyo baarluul uga waramay shaqo abuurkan ay u sameeyeen dhalinyaradan macalimiinta markaas ama dhalinyarada fursadda markaas iskuulka uu siiyey runtii halkaana laguma soo koobi karo iskuulka wuxuu shaqeeyaa laba gelin sida subaxii iyo galabkii oo kale ayuu shaqeeyaa macalimiinta markaas ka howlgashana waa isla macalimiintii ka qalin bedelatay ama horey kaga faa-iideysatay waxbarashada iskuulka macalimiintaas ayaana markaas macalimiinka ah dugsiga iyaga ayaana wax ka bixiya qeybta dugsiga dhexe iyo dugsiga saraba waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah maadooyinka iyaga markaas iskuulka ay ka bartaan qaar waxay bixiyaan caafimaadka qaarna waxay bixiyaan luuqada ingiliishiga qaar waxay bixiyaan farsamada gacanta sida xarqaankii darawalnimadii sidoo kale makaanikadii iyo waxyaabaha kale markaas lamid ah qaarna maadooyinka kalento caadiga qaar waxay dhigaan xirfada iyadana kombyuutarka marka macalinba wuxuu markaas isaga bartay ayuu ku shaqeeyaa qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey magaceyga waa sacdiye maxamed cismaan waxaa ka mid ahay ardayda iskuulkan wax ku baratay xirfad ku baratay haddana macalimaad ka ah waana ku faraxsanahay alxamdulilah ustaad kheyr shaqadu isiiyana aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaa rajeynaa xifradan macalimadkaahay inuu ku gaaro horumar badan insha allah shaqa abuurka muddo macalimnimo iskuulka u sameeye waxaa waxaa dhihi kara waa mid aada u wanaagsan waana ku faraxsanahay aad aad aada weyn aan u danaynayay aan u tixgelinay markaa subax hore dugsiga hoose dhexe sare waxaan ka dhigaa maadada carabiga iyo tarbiyadaan ka dhigaa labadaas maada u qaabilsanahay marka galinka dambe yimaada ama qeybta baraafadka ayadana waxaan ka dhigaa maadooyin dhowr laakiin badanaa waxaa aad aad u qaabilsanahay aan ka dhigaa maadada computerka aan bixiya sida keentan waxaa dhanka iyo xafiiska iyo ayadana waan qaabilsanahay goobaha waxbarashada ee kusoo badanaya magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro markoodii hore shaqo la-aan ahaa kuwaasi oo ku taamayay in ay ka tahriibaan dalka